Ishacyaa cutubka baryotoblaad waayuu rabbigu reer yacquub wuu u naxariisan doonaa oo haddana reer binu israa'iil ayuu dooran doonaa dalkoodiina wuu fadhiisin doonaa oo waxaa iyaga ku darman doona shisheeyayaal wayna la degi doonaan reerka yacquub oo dadyooga ayaa soo kaxayn doona oo waxay iyaga keeni doonaan meeshoodii oo reer binu israa'iil ayaa iyaga dalka rabbiga ugu haysan doona addoommo rag iyo gabdhaa oo maxaabiis ahaan bay u haysan doonaan kuwii ay iyagu maxaabiista u ahaan jireen oo waxay u talin doonaan kuwii iyaga dulmi jiray oo maalinta rabbigu kaana siiyo murugtaagii iyo dhibkaagii iyo addoonsigii adkaa oo lagugu addoonsanayay ayaad boqorka baabuloon ku soo maadsan doontaa oo waxaad ka odhan doontaa kii wax dulmi jiray sidee buu u dhammaaday magaalada gabarro qaadan jirtay sidee bay u idlaatay rabbigu wuxuu jibiyey hangoolkii kuwa shar kale iyo ushii taliyayaasha kii isagoo cadhaysan dadka ku dhufan jiray darbado joogtaa oo quruumaha u talin jiray isagoo xanaaqsan waa la silciyaa iyadoo aan ciduna ka hor joogsan dunida oo dhammu waa nasan tahay oo way xasiloon tahay farxad baana lala gabeeyaa dhirta berooshka ah iyo geedaha kederka ah ee lubnaanna way kugu reereeyaan oo waxay yidhaahdaan tan iyo waagii aad dhacday ninna nooma soo kicin inuu na jarto sheoolka hoose wuu soo kacay oo u dhaqdhaqaaqay inuu ku qaabilo markaad timaaddo oo wuxuu kuu soo kiciyey kuwii dhintay oo ahaa xataa kuwii dhulka ugu waaweynaa oo dhan boqorradii quruumaha oo dhan wuxuu ka soo kiciyey carshiyadoodii oo iyana dhammaantood waxay kugu odhan doonaan war adiguna ma sida iyadoo kale aad u taag gabtay oo ma annagoo kalaad noqotay sarrayntaadii iyo dhawaaqii shareeradahaagaba waxaa hoos loogu soo dejiyey sheool waxaa hoos lagaaga goglay dixire korkana waxaa lagaa hooyey dixire xidigaha waa beriyow inanka aroryadow sidee baad samada uga soo dhacday kaagan quruumaha taagyareeyow sidee baa dhulka lagugu riday waxaad qalbigaaga iska tidhi anigu waxaan kori doonaa samada oo carshigaygana xidigaha ilaa waan ka saramarin doonaa oo weliba waxaan ku fadhiisan doonaa buurta shirka ee darabka waqooyi ku taal waxaan kori doonaa daruuraha sare korkooda oo waxaan noqon doonaa sida ilaaha ugu sarreeya oo kale laakiinse waxaa lagu dejin doonaa she'ool iyo meelaha ugu hooseeya ee yaamayska oo kuwa kuwarkaa way kugu dhaygagi doonaan wayna ku fiirsan doonaan oo waxay odhan doonaan warkanuma ninkii dhulka gariiriyeyba oo boqortooyooyinka ruxruxay oo dunida sidii labadegaan oo kale ka dhigay oo magaalooyinkeedii dumiyey oo aan maxaabiista u dayn inay gurigoodii ku noqdaanba boqorradii quruumaha oo dham dhammaantood sharaf bay ku jiifaan iyagoo mid kastaaba qabrigiisa ku jiro laakiinse adiga waa lagu xooray oo qabrigaagii waa lagaa fogeeyey sidii laan la karhay oo sidii dharka kuwa la laayay ee seebta laga mudhbixiyey oo hoos ugu dhaca dhagaxyada yaamayska ayaa sidii meyd oo kale lagugu tuntay oo iyaga kuma darsami doontid lagumana aasi doono maxaa yeelay dalkaagii waad baabi'isay dadkaagiina waad laysay farcanka xumaanfalayaasha weligood mar dambe lama magacaabi doono meel lagu laayo u diyaarsha carruurtiisa xumaantii aabbayaashood aawadeed si ayan u sara kicin oo ayan dhulka u hantiin oo ayan dunida korkeeda magaalooyin uga buuxin rabbiga ilaaha ciidamadu wuxuu leeyahay anigaa ku soo kici doona iyaga oo baabuloon ayaan ka baabi'in doonaa magac iyo dad hadhay iyo wiil iyo wiil wiilkii oo weliba rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay waxaan ka dhigi doonaa hantida caana qubta iyo balliyo biyaa oo waxaan ku xaaqi doonaa xaaqinka baabiinta rabbiga ciidamadu wuxuu ku dhaartay oo yidhi sida xaqiiqada ah waxay noqon doontaa sidii aan ku fikiray oo taladanuna waxay u hagaagi doontaa sidii aan u qastiyey taasoo ah inaan kan reer cashuur dalkayga ku jebin doono buurahayga korkoodana isaga ku tuman doono markaasaa harqoodkiisu iyaga ka fogaan doona culayskiisuna garbahooda ka degi doona kan waa qasdigii loola qastiyey dhulka oo dhan oo tanuna waa gacantii lagu soo fidiyey qurumaha oo dhan waayo rabbiga ciidamadu waxan wuu u qastiyey haddaba balyaa burin doona oo gacantiisiina way soo fidsan tahay yaa dib u celin doona sannadihii boqor aaxaas dhintay ayaa warkan culus la yidhi reer falastiin oo dhammow ha ku farxin in ushii lagugu garaacay jabtay maxaa yeelay abeesada xididkeeda waxaa ka soo bixi doona jilbis oo farcankiisuna wuxuu noqon doonaa masduulaad dable oo cuuradka masaakiinta ayaa wax cuni doona kuwa baahanna ammaan bay ku jiibsan doonaan oo xididkaagana waxaan ku dili doonaa abaar kuwa kaa hadhayna waa la layn doonaa iridahow baroorta magaaladay oy reer falastiin oo dhammow kulligaa cabsi la dhalaal waayo waxaa waqooyi ka iman doonaa qiiq oo midna saaxiibbadiis kama hadhi doono haddaba bal maxaa loogu jawaabi doonaa wargeeyayaasha quruunta waxaa loogu jawaabi doonaa in rabbigu siyoona asaasay oo kuwa dhibaataysan oo dadkiisuna ay dhexdeeda magan geli doonaan